Isticmaalka khudaarta qaybaheeda kala duwan ayaa faa'iido ay leedahay ah mid aan inta badan ku baraarugsanayn bulshada Soomaaliyeed. Isticmaalka khudaarta ayaa laga helaa faa'iidooyin badan kuwaasoo inta badan dhakhaatiirta ku wacyigeliyaan bulshada Soomaaliyeed. Dr. Aadan Cismaan oo ka mid ah dhakhaatiirta degmada Doobley ayaa ka warbixiyay faa'iidooyinka caafimaad ee la xiriira isticmaalka khudaarta.
faa'iidooyinka cunista khudaarta ay u leedahay bini'aadanka jirkiisa ama waxtarka ay u leedahay khudaarta nooca- noocay doontaba ha ahaato boqolkiiba sagaashan iyo sagaal boqolkiiba boqol waxay u leedahay waxtar aad u badan micnaha bini'aadanka cunisteeda haddii ninkii badsado ama isticmaalkeeda badsado waxaa suuragal ah waxyaalahan aan sheegi doona in micnaha uu ka samato bixi doono hadduu allama ha u dhihin marka hore miraha ama khudaarta cunistooda aad ayay caafimaadka ay ugu fiican yihiin caafimaadka aad ayay ugu fiican yihiin ay ugu wanaagsan yihiin waxay leeyihiin waxtar bay leeyihiin xagga kobcinta jirka qofka iyo difaaca jirka intaba inay kobciyaan jirka iyo inay difaacaan jirka cudurrada noocay doonaan ha ahaadaan inta ayay faa'iido u leeyihiin haddii qofka uu badsado khudaarta ama miraha waxaa kubcaya jirkiisa waxaana micnaha ay derbi ama difaaci u noqonayeen in qofka cudur uu saameeyo waa muhiim inaad cuntid mar walba marka mirooyin amasana khudaar kala duwan inaad cunto waa muhiim waa shay aad muhiim u ah sidaas daraaddeed waxaan dhihi lahaa cunidda miraha ama khudaarta waxay ay yareeyaan ama ay dhimaan cudurrada khatarta ah ayay dhimaan cudurrada khatarta ah ayay dhimaan sida haddii aan tusaale ahaan aan soo qaato cudurrada ku dhaca wadnaha cudurrada ku dhaca wadnaha waxay micnaha badanaa ay yareynayeen in qofka uu dareemo wadna xanuun haddii uu badsado micnaha miraha ama khudaarta cuntaankooda marka haddii aad mar walba aad cuntid miraha ama cabitaanka ama cabitaan joogitaan aad ku samayso ama joyce aad mar walba cabto waxaad kaa fogeynayin micnaha cabitaankaas ama cunitaankaas aad cuntay miraha ama khudaarta ama cabitaanka noocii doona ma ahaadaan cudurrada ku dhaca wadnaha cudurradaas wadna xanuunka ayaa ka mid ah dhiigkarka ayaa ka mid ah iyo cudurka khatarta ah ilaaha naga magangeliya ee kansarka ayay micnaha difaacaan marka meeshaas waxaan aan ka qaadanay ama aan ogaanay khudaarta inay nolosha qayb ka mid ah ay tahay qofka bilaadanka noloshiisa inay tahay qaybta koowaad ee qofka loo baahan yahay inuu micnaha uu tirada uu ku darsado